kulankan oo ka dhacay xarunta hay-adda b d r c ayaa lagu casuumay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo guddiga doorashada ka dhagaysanaya warbixin la xidhiirtay hanaanka iyo habraaca doorashooyinka soomaaliya nabadoon khaliifo cali oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer puntland ayaa madasha ku soo bandhigay jadwalka ay ku shaqayn doonaan ee soo xulista ergada iyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa tilmaamay inay ku shaqayn doonaan heshiiska madasha qaran islamarkaana wuxuu odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay soo xulaan dad macno u leh bulshada puntland hadba waxay ku xiraan doontaa cidda noqonaysa xildhibaanka cidda dooranaysa haddaad keentaan ergo macno leh oo tayo leh oo aqoon u leh oo ka fakeri karta cidda matali doonta qofka kani inuu yahay xaamilu sawdo magaciisii iyo mustaqbalkiisii uu sito oo soomaaliya wakiil uga yahay haddii uu qofku fahamsan yahay waxay la tahay qof macno leh waa imaanaya laakiin qofku haddii uusan taas fahamsanayn oo uu iska keeno qofkii is yidhaahdo maanta ama waa baagamuudo ama meesha iyo ama maaragtay waktiga uun ha kusoo lumiyo waxay la tahay waxaa soomaalidu tidhaahdaa lowga ninkii isku ninkii isku dhufta isagaa u dhuftiya hadhowdii annaga nama eedayn doontaan qodobka kale aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo wuxuu yahay waxaa jira qoondada ergooyinka la yska rabo qoondooyin gaaraa jirta oo cid gaara loo qoondeeyey oo madashu ay kusoo heshiisay oo annaguna aanu rabno inaan ku shaqayno haddii aan la idmo waxaa ka mid a boqolkiiba soddon ergadaas inay noqoto dumar amase haween intii uu kulankan uu socday waxaa laysku weydiiyey su-aalo muhiim ah oo guddiga doorashada wax looga weydiinayay madax banaanida waajibaadkooda shaqo iyo weliba sida ay guddiga uga go-on tahay in dadka loo soo xulaya puntland ay noqdaan dad matali kara shacabkooda iyo deegaankoodaba xildhibaanka baarlamaanka soomaaliyeed aanu u doonayno ee aada madaxweynaha wanaagsan ka rabtaan iyo xukuumadda wanaagsan iyo badbaadada dalka waxa dhalaya waa ergooyinkaa weeye marka ergooyinka shax iyo shuruudo ma leeyihiin musharaxiintana waan rabnaa inaad noo sheegtaan shuruudahooda ta kale waxa weeyaan maxaa damaanad u haysaan nidaamkan waayo waxaan ognaha faragelin badan baa dhacda marka arrimahan kale lagu jiro baarlamaanka soomaaliyeed doorashadiisa faragelin badan baa ka soo dhacda kan puntland waa aragtaan sida wax loo kala iibsado
damaanad maxaad haysataan ama see laydinku kalsoonaan karaa baa ku jirtay su-aasha guddigani waxaa loo magacaabay guddi doorasho maalanna wuxuu le waa waa waa guddi dhexdhexaada oo ummadda udhaxeeya waa guddi madax bannaan oo shaqadiisu u madax bannaan yahay mihaal haddaan soo qaadano waa garsoore baan dhihi karaa garsooraha marka xubinta garsooraha ah markay shaqadeeda gudanayso shaqadeeda waa u madax bannaanta cid ku hagi kardha saatan wax dhe iyo ciddaa reeb iyo ciddaa soo saar midna ma jirto seynab ugaas yaasiin oo xubinka guddiga doorashooyinka dadban ee puntland ayaa ka hadashay kulankan waxayna si aad uga hadashay muhiimadda ay leedahay in dumarku ay door muhiima ku yeeshaan xildhibaanada lasoo xuliyay aqalka hoose sidaa og tihiin haweenku boqolkiiba konton waa ka badan yihiin tirada ragga waa ummad tiro badan oo aan la inkiri karin waa ummad waxqabadkooda iyo taladooda mudan inay dad dalka taladiisa wax ka bixiyaan sababtoo waa canshuur bixiyayaal sidaa og tihiin waa hooyooyinkii wax barbaarinaya sidaa og tihiin waa kuwii amniga iyo dhaqaalaha iyo wax walba markuu burburku kala qaybgalaya ragga marka in doorashadii lagu habsaamo oo la yidhaaho boqolkiiba soddon hadday tartamaysay ku helayaan waa wax aad u adag kulankan ayaa noqonaya kulankii ugu horreeyay oo ay isku arkaan guddiga doorashada dadban ee puntland iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahayeen siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka culimmada haweenka dhallinyarada iyo weliba saxaafadda waxaana kulankooda uu ku soo beegmaya iyadoo haatan ay socdaan soo xulista ergada dooranaysa xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya